إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إن شاء الله تعالى waxaynu wax ka tilmaami doonnaa cilmiga naafica ah iyo waxyaabaha hor istaaga sida cinwaankabaa ku aragteen cawaa'iqu dalab yacni qofku markuu shay rabo ama uu dalbayo yacni waxyaabaha hor istaaga ee cawaa'iqda ah ee diidaysa inuu gaadho madluubkii iyo muraadkii wixii uu doonayay diidaya dhammaan waxaynu ogsoonnahay cilmiga oo la dalbaa yacni waa shay cibaadaa oo waxaynu ogsoonnahay yacni cilmigu waa shay cibaadaa inuu cibaado yahay oo ilaahay loogu dhowaado oo uu daaco yahay yacni adillo fara badan oo kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa inuu yahay shay cibaado ah ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu dhowaado ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa ammaanay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam cilmiga naafica u ammaanay ilaahayna wuxuu ka magan galay cilmi aan waxba anfacayn ayuu ka magan galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam adiladaas way fara badanta lama koobi karayo yani inuu cilmigu dee fiican yahay adduunyada iyo aakhiradaba qofku inuu toosinayo oo uu qofka hagayo oo uu saxayo qofka caqiidadiisuu saxayaa diintiisuu saxayaa cibaadaadkiisuu saxayaa akhlaaqdiisa iyo sulukiyaadkiisuu saxayaa yacni qofku dee qof toosan ayaa u noqonaya ilaahay tabaaraka wa tacaala cabsida iyo khashyada iyo taqwada wuxuu u sugay dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsanaya dadka ahlu cilmigaah ee culummada ah innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa yacni khashyada cabsida cilmiga uu la socdo weliba dadkaasi waa dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsanaya xaqa alkhashya ama xaqa taqwa waayo qofku markuu garanayo wuxuu dee ka cabsanayo iyo wuxuu iska ilaalinayo iyo wuxuu la imanayo macruufka sharcigu uu farayna uu garanaya munkarka sharcigu uu inkiray uu garanaya macruufka ka ugu macruufsanna uu garanaya munkarka ka ugu ankarsanna haddana uu garanaya yacni shay kastaba dee halkiisii buu dhigay marka qofku maadaama uu cilmi shaygu u leeyahay yacni waxay suurogel noqon kartaa inuu kala saaro shaygii xaqa ahaa iyo shaygii baatilka ahaa inuu kala saaro marka cilmigu yani mar kastay lagu badbaadayo walihaada ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu yidhi ihdina siraada almustaqiim yacni suurat lfaatixa mar kasta waynu ku celcelinaa markaa jidkaa toosanee ducadaada inala baraya innaka ilaleeya ilaahay waxaad nagu toosisaa nawaafatisaa waxaadna tustaa jidka toosan jidku waa laba uun sida mufasiriinta iyo ahlucilmiga ku fasireen waa cilmiga naafica ah iyo camalka saalixa jidkan toosane la sheegayaa waa kaa bimacnaa dii si kale loo dhigo waa in aad taqaano ama cilmi waa inu leeda xaqa iminka haddaad tira xaq baan ku taaganahay oo aanad garanayn miskiin baa tay waayo dix maqdaa garanayaba ma xaq baa mise waxana waa baatil marka awalan macrifat lxaq xaqa waa inaad cilmi u leeda horta waxaanad ma xaq baa oo huwa xaqun mise shaygan horta waa shay baatila markaa waxa ugu horeeya ee de qofku ku badbaadaya sidkan toosana lagu badbaadaa waa cilmiga naafica iyo camalka saalixa mufasiriintu markay jidka toosan fasirayaan waa qur-aanka waa islaamka waa yani hadallo fara badan bay sheegayan mufasiriintu waxay iskugu soo ururaysaa un haddana alxaasil waa cilmiga naafica ah oo xaqa in la barto iyo camalka saalixa waa intaas baaraka allahu fiikum cilmiga in la bartaa dee qofkuu ku badbaadaya ta kale waa dariiqadii iyo dhaxalkii ambiyada yacni dee ma jiro wax ka fadli badan qofka haya dariiqada rususha iyo ambiyada ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam alculamaau warahatu alambiyaa culammadu waxay dhaxlayaan dariiqadii ambiyada iyo rususha miiraafkii ayay markaa hayaan dee intaa wax ka fiicanba ma jiro waa dhaxalkii ambiyada iyo rususha cilmigu weeyaan marka qofka ilaahay cilmi uu siiyo yacni khayr fara badan baa taa la siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka mara dariiq isagoo cilmi ku raadinaya ilaahay wuxuu u sahlaa tabaaraka wa tacaala dariiqii jannada waa dadka keliya laa yashqaa bihim jaliisuhum yacni majaalista cilmiga iyo majaalista ilaahay in lagu xusayo yacni dadka xataa qofka la fadhiistaa waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka halkaa fadhiya cilmigaa ku xidhan ama cilmiga dhegaysanaya inaanay hoogayn buu ilaahay tabaaraka wa tacaala sheegay waxaa kaloo de cajiiboo ku filanba xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis abi hureyra rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa maata alinsaan qofku hadduu dhinto ama qofku geeriyoodo camalkiisu u go'a yacni markaad dhimato camalkaagu dhammaanay saddex arrimood buu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a waxyaabuu ka soo reebay aw cilmun yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaaco marka cilmigaa uu ama dadka u dhigay ummadda ku anfacay horta naftiisa dee jahligii buu ka dulqaadaya ummadana jahligii buu ka dulqaadaya marka xaraf hadduu dhigo ilaahay tabaaraka watacaala wuu u qoriyay marka waa shay markaad dhimato ku anfacay intaasaaba ku filan faan iyo mafkhara iyo wanaag cilmiga mansilada uu leeyahay iyo culimmadu mansilada ay leeyihin mansilat cilmi lculamaa baaraka allahu fiikum marka cilmigu dee fadli fara badan buu leeyahay qofku mar hadduu cilmiga ku dadaalana khayr baa loo rajaynaya hadduu cilmiga dhegaysto wuu fiican yahay hadduu dhigto wuu fiican yahay mutacalim uu yahay hadduu caalim yahayna ka fiican hadduu cilmiga ku xidhan yahay oo si guud ahaan ugu xidhayna wuu fiican yahay laakiin qofka aan intaaba ahayn addunya malcuuna calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxu uhi adduunyada gebigeeduba waa la nacdana wuxuu ka soo reebay qofkii caalimka ahaa qofkii mutacalimka ahaa iyo qofkii kale ee maxaan kula dhegaysanayay qofku marka haddaanu intaa ahayn xataa uu lumaya qofku waayo dee iminka waqtigan casrigan ay nool lahay waxaa fara badan qof kasta wax kastuu sheeganaya wadaad kasta waxbuu sheegaya firqo kasta waxbay sheegaysaa xisbi kasta waxbuu sheegaya mid kasta waxbuu shubaya ma afuufaya waxaasoo wax akhrinaya ama waxaasoo wadaada ama waxaasoo firqaa qofku dee hal shay unbuu ku kala saari karaa wuxuu qofku u garqaadi karaa waxaasoo wadaada gabadh baa mala islaam waxay tiri idi kala garan mayna guulaysta yani dee qofku u khalkhalaya waxaana wadaada waxaana firqaa ya ha duul culuma waa shay ayaan nahay mid midkidnayn yani qofku dee bimacnaa u khalkhalaya weliba dadka caamadaaya qofku uu wareeraya haddaanu cilmi ku xidhnayn laakiin qofku hadduu cilmi dhigto ama cilmi ku xidhan yahay waxaasoo firqa iyo waxaasoo wadaad iyo waxaasoo cimaamada dee cilmigu ugu garqaadaya haddaad cilmiga dhigato waad u garqaadi karaysaa markaa kaasi waa baatil kaasi waad higaaminaysaa markaa oo qofku wixiiu bimacnaa kala saaraya inuu xaq yahay iyo iyo inuu maxaan kula markaa baadil yahay baaraka allahu fiikum intaasi waa muqadima bimacnaa dee cilmigu inuu fiican yahay oo dee qofku ilaahayna ugu dhowaanayo dee ummadda dhanna waxa badbaadinaya waa cilmiga haddaanad cilmi dee lahayn fara badan ama ummaddaad halaagi maanta qaarba ummadda halaagaya kuwa ummadda maanta halaagaya ama cilmi yar in yar baa shiraysa oo aan dee badnayn oo buurnayn baa shiraysa ama waa dadee markaa sufahowul axlaam caqligoodu gaaban yahay ama cilmigoodaba gaabanba baaraka allaahu fiikum marka cilmi dee weyn baa la doonaya qofku ummaddana ku badbaadiyo laftiisana uu ku badbaadiyo baaraka allahu fiikum cilmigu marka cilmigu fadli fara badan buu leey ma koobi karayno laakiin insha allahu tacaala waxaan jeclaa halkayna markaa kaga warranno ardaygu waa inuu cilmi dhigto cilmiga oo la dhigayo dadka qaar ka mid cilmiga uu jecel yahay aad iyo aad buu doonaya hase aatee waxaa ka qaldan qaabka cilmiga loo dalbayo taasina dee in badan bay culammadu ka warrameen qaabka cilmiga loo dalbo manhajka la maro dariiqa la maro adariiqu ila alcilm qaabka loo marayo waayo haddaanad garanayn qaabka loo maro ama dariiqa loo maro ama halka loo maro aad lunto ood meel kale marto ama dariiq kale aad dhufato labaatan sannadood ama soddon sannadood ama kontonba waxaa laga yaaba inuu qofku wareero un min xalqad ilaa xalqad min shaykhin ilaa sheekh min kitaabin ilaa kitaab miskiin yacni wuu ordayaa uno meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto ma garanaya taasna in badan bay dhacdaa in ardaygu dee uu dadaalayo xirsi buu hayaa dadaal buu hayaa qasdi fiican buu hayaa faham fiican buu hayaa sixatulfahm sixatulmuctaqad haddana dariiqa loo maro cilmiga ayaa ka dhiman ama waxaa laga yaaba dee culummo tawjiihisa oo dee qaabkuu bilaabayo halkuu ka bilaabayo kitaabku bilaabayo hadduu uu ka qaldamo iyaduna waa mushkilo kale taana culammadu in badan bay ka warrameen marka haddaba waxyaabaha dee qofka sixi kara qofka dee niyadiisana saxaya qaabka saxaya ee ardaygii si aanu cawaa'iq aanu helin ayaynu insha allahu tacala waxaynu isku dayi doonnaa inaynu tilmaanno waxyaabaha alcaayiq alawal shayga ugu horreeya ama qodobka ugu horreeya ee qofka carqaladda hor istaagi karta dalabu lcilmi ligayri wajhi illahi tacaala yacni shayga ugu horreeya inuu qofku cilmiga u dalbo waxaan ilaahay tabaaraka wa tacala wejigiisa ahay yacni bimacnaa dee ujeeddo kale hadduu dalbo ama adduunyo raadi ama maal raadi ama jaah raadi ama ha lagu weyneeyo ama quluubu naas dadka quluubtooda ha ka ammaanaan oo maamuus iyo magac waa inaad hesho haddii qalbigiisa waxaas ku soo dhacaan walciyaadu billaah nasal allah alcaafiya dee qofkaas wuxuu noqonaya qof markaa liita bimacnaa dariiqu uu ka qaldan yahayoo qasdigiisaan fiicnaynka markaa waxaa u daliila can amiiri lmuminiin abi xafs cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi cumar waxaan ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku ala inama alacmaalu binniyaad camalku ama acmaashu waxay ku xidhantahy niyada qof kasta ama ruux kasta wuxuu helayaa waxa uu niyooday haddii niyadiisu fiican tahayna dee hawaab iyo ajar fiican buu helayaa haddii niyadiisu ay xun tahayna dee ciqaab iyo cadaab ayuu helayaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo tusaalaynaya qofka u hijroonaya ilaahay iyo rasuulka u hijroonaya fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih qofka laakiin hijradiisu ay tahay adduunyo uu gaadho ama gabadh uu guursado hijradiisaasi waxay noqonaysaa ilaa maa hajara ilayhi muttafaqun calayh yacni dee marka kolba niyadiisii yacni marka aasaaska camalka waxa u asala waxa niyada leedhaa niyaduna waa shay weyn oo dee camalkan dhan ee aad samaynaysaa waxaa lagu kala tegayaa ummadda dhanna waxay ku kala tagtaa dee waxaa niyadda ku jira niyaddu hadday fiican tahayna dee camalkiisuu fiican yahay niyaddiisu hadday faasid tahay ama ay xun tahay camalkiisuna waa xun yahay walciyaadu billaah taana marka waa macruuf marka qofka taalibulcilm yacni macshara tullaab qofka ardayga ahi waxaa ugu horeeya ee la rabaa inuu saxo niyadiisa inuu saxeeyo mucaalajatu niya in niyada dib loo soco xataa markii hore haddii ujeeddo kale kuu jirtay ama waxyaabaha gaadh ama wadiifo hel ama camal hel ama shaqaa iska hel ama waxoogaha kusoo waxoogaha kusoo galaan oo niyadiisu waxoogaha kolba shaydaanku wax kusoo tuuraya walciyaadu billaah inuu niyadiisa cilaajiyo mar kastaba uu ku dadaalo inuu islaaxiyo niyadii ta kale mar kastaba daqiiqad kasta iyo laxdo kasta inuu ku dadaalo alisticaanatu billahi jala wacala mar kastaba dee ardaygu ka maarmi maayo ilaahay inuu baryo rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa muqallib alquluub markaa daqiiqad kasta laxdo kasta qofku kama maarmo waxa ducada la yadhaa alisticaanatu billaah qofka ilaahay isticaano ka dalba ilaahay ii gargaar ilaahw i waafaji mar kastana ilaahay tabaaraka wa tacaala barya ilaahay wuu gargaaray marka isticaanada iyo inaad u laabato ilaahay tabaaraka wa tacaala suu niyadaada u hagaajiya mid niyadaada u saxo markastana ilahay bare tabaaraka wa tacaala marka baaraka allahu fiikum ikhlaasku waa shay qaaliya dee naftana waa ku adag yahay marka dhammaanteen waxaa saaran niyadda inuu qofku hagaajiyo cilmigana inuu yidhaahdo ilaahay baan ugu dhowaanayaa waxaan ku gaadhaya raalli ahashaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qofku inaanu ujeeddadiisa wax kalaba inaanu u dalbin taana culammadu marka ugu horraysaba ee dee cilmiga ka warramayaan awalulcilmi cilmiga waxaa ugu horeeya anniye yani salafkii saalixa hadallada odhan jireen awalulcilmi anniye yani cilmiga waxa ugu horeeya waa niyo kadibna marka daniyiisu ay fiican tahay isdimaacii buu dalbaya haddana oo dee cilmigii buu dhegaysanaya haddana wuxuu dalbayaa fahamkii oo dee markaa cilmigii buu faham ku samaynaya kadibna haddana cilmigii xifdi buu ku samaynaya uu xafidaya uu waalaynaya sidaynu ka warrami doonno goordhow xifdiga iyo fahamka kadibna alcamal ilaan wuu ku dhaqmayaa markuu ku dhaqmana annashru wuu faafinaya oo dee cilmiga yaanu ku bakayninaya sakadiisu markaa bixinaya wuu faafinaya waxyaabahaasi waa hadallada markaa salafkii saalixa ahaa ee ahlucilmigu waxyaabay ku dardaarmeen ayaa markaa awalan in qofku mar kastaba uu ku dadaalo siduu niyadiisa uu u hagaajin lahaa qofka waxaan ilaahay ahayn cilmiga u dalbana makara bihi ilaahay wuu u makriyaa ilaahay tabaaraka wa tacala uu kuu shirqoolaya bimacnaa dee ujeeddo kale haddaad ka leeda cilmiga ilaahay yamkuru bika ilaahayna tabaaraka wa tacaala makri ayuu kuu samaynayaa marka in lagu dadaalo qofku inuu mar kastaba niyadiisa inuu saxo waa shay muhiima haddaad wax kale ama istusnimo ama aad wax kale u dalabtaan yacni waa caa'iq in qofku arriyaa baaraka allahu fiikum shayga labaad alcaa'iq athani caa'iqa labaad tarku lcamal yacni qofku inuu ka tago cilmiga maqsuudka laga leeyahay waa inuu qofku cilmigan uu ogaaday inuu ku dhaqmo xaqa haddaad taqaano oo dad xaqi cilmi u leedahay de waa inaad ku dhaqanto marka marka waxaa ka mid a caa'iqa labaad qofku inuu ka tago alcamalu bilcilmi cilmigii lagu dhaqmayay buu ka tegi wuxuu yidhi alimaam sufyaan athawri raximah llahu tacaala raxmatan waasica inamaa yutacallamu alcilmu cilmiga waxaa loo bartaa liyutaqa allah casa wajal liyutaqa si looga baqo dee cadaabka ilahi iyo ciqaabka ilahi jala wacala si looga cabsado cilmiga loo bartaa marka cilmigu waa wasiila waalcamalu alghaaya camalku waa haayada iyo maqsadka ugu dambeeya waa camalka cilmigu waa wasiiladii marka waa inaad taqaano xaqa markaa tira waan aqaana xaqii inaad ku dhaqanto haddana markaa tallaabada labaad la dooniya markaa tarkul camali waa caa'iqa labaad ee qofka halaagaya hadduu dee ka tago ilaahay tabaaraka wa tacaala lima taquuluuna maa laa tafcaluun hadduu qofku wixii sheego uu haddana uu samayn waayo kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun yacni dee maqta cadho ilaahay agtiisa waxaa ku weynaatay inuu qofku wax sheego haddana aanu shayin ku dhaqmayn markaa maqsuudka ama qasdiga cilmiga laga leeyahy alcamal bihi xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka suuli mayso qadama cabdin addoon lugihiisa ama la dhaqaaqayo maalinta qiyaamaha ilaa inta la weydiiyey cumrigiisii baa la weydiinaya fii ma afnaah wuxuu ku dhammeeyey cilmigiisina waa la weydiinayaa wuxuu ku sameeyey fii maa facala bihi wa can cilmihi fii maa facala bihi cilmigana waa la weydiinaya maalkiisa iyo xoolihiisana waa la weydiinaya halkuu ka kasbaduu ka soo qaatay ka shaqaystay iyo wixii uu ku bixiyeyna waa la weydiinaya jismigiisii iyo jirhkiisiina waa la weydiinayaa wixii uu ku dhammeeyey waxaa xadiiska alimaamu tirmidi baa soo saaray sunanka waa xadiis saxiixa isaguna wey marka haddee qofkii waa la weydiinaya cilmigii ayaa la weydiinaya ma ku dhaqantay mise qofku kamuu dhaqmin marka cilmigu dee camalkuuu yeedhaya haddii cilmigii aad yeelatod camalkii la timaado alxamdu lilah laakiin haddaad ku dhaqmi weydo xataa cilmigu u guuraya waxaa loodhanaya waa kii uu kitaab xooroo uu madoobaaday marka qofku yani hadduu dee kitaabkii iyo cilmigii xooro qofkaasi marka uu khasaaraya baaraka allahu fiikum marka inuu ku dadaalo qofku markuu doonaya xataa cilmigu inuu siyaado waa inuu qofku shaygu ku dhaqmo baaraka allahu fiikum taasina waa shay dee muhima qofku inuu ku dadaalo inuu ku dhaqmo cilmiga naafica laba arrimoodba waxyaabaha waajibaadka ah ee ma'muuraadka waajibka ah inuu la yimaado waxyaabaha mustaxabaadka ahna inuu ilaaliyu la yimaado hadduu shay waajiba ka tagana dee aafin buu noqonayaa muxaramaadka hadduu ku dhacana aafin dembi buu ku dhacaya hadduu mustaxabka ilaaliyana dee ajar fiican buu helaya oo wuxuu noqonayaa kuwa saabiqiinta ah ee asaabiquuna asaabiquun buu noqonaya marka qofku inuu mar kastaba ku dadaalo waajibaadka sharciga ah mustaxabaadka iyo sunanka waxyaaba inala amraya waa laba waajibaad ina saaran oo qofku hadduu ka tago bimacnaa dembi buu ku dhacaya iyo mustaxabaadka inuu qofku dadaalo labadaas waa shay muhima waxyaabaha muxaramaadka inuu iska ilaaliyo waxyaabaha makruuhaadka xataa intuu iska ilaalin kan iska ilaalin baarak allahu fiikum marka inuu qofku mar kasta ku dadaalo si ugu dhaqmi lahaa oo hadduu camalka ka tago waa caaiq caaiqa saddexaad al-ictimaadu cala alkutubi duuna alculamaa cilmiga waxa la yidhaha waa diin weeyaan alcilmu diin cilmigu waa diin marka maadaama wixii diin yahay inuu qofku yidhaahdo aniga kitaabka ii dhib ama maktabadii meedo hore ku taalla uu maktabada iska galo un kolba kitaab uu soo rogown yidhaa tafsiir ibni jariirka ay dhib ama bukhaariga ay dhib uu iska daalacday siduu dha waana qaadnaa carabidana waan dhigtu iska daalacdo un ama qofkuu kitaab iska cuskado isagoo culummo iyo ahlucilmi iyo aan laga qaadan ama cimaamad weyn iska qaatoon iyo qamiisba inuu idhaahdo magaaladan dhex qaada sheekh weyn baan yani qofku dadna u galaafanayaa isaguna lafihiisana uu halaagayaa ummad kalena uu halaagayaa marka qofku waa inuu ictimaado mashaa'ikhda akhdu lcilmi can lmashaa'ikh yani mushaafaha cilmiga waxaa lagu qaataa culummada carabkooda laga qaata inuu qofku fadhiisto uu hoos fadhiisto cilmiga iyo culummada xataa ha kaa yaraado xataa wiil yar hadii qof yar hadduu yahay oo kaayar xataa cilmiga lagama xishoodo saynu ka warrami doono qofka weyn shaydaanku de waxbuu kusoo tuuraya wuxuu iska odhanaya qof weyn baatay raq baatay waxan baatay shaydaanka wax kusoo tuuraya meenayna wax ka dhiganaysa acuudu billah marka qofku waa inuu cilmiga ama ha yaraado ama ha weynaado waa in laga qaato culuma qofku inuu kitaab iska akhristo oo tidhaahdo waxoogaa baan aqaanaa ama dee meelo badan baan soo maray carabtaan soo maray masar baan soo maray ood kitaab iska akhrisato uun inaad dad lumisana way dhacdaa ummadda inaad halaagtana way dhacdaa intuba way dhacdaa marka qofku mar kasta inuu ku dadaalo cilmiga inuu ka qaato mashaa'ikhda iyo culummada in cilmiga laga qaato ardayda qaar ka midii yani de waxay arkaan xoogaa naftiisu inay fiican tahay marka waa laga yaaba qofku inu wax iska akhristo marka taasi dee dhibaato fara badan bay ku keenaysaa haddii uu qofku markaba uu iska qaato marka cilmigu waa diin inuu ku dadaalo cilmiga inuu ka qaato mashaa'ikhda waayo haddii kale qofku qaladka uu qaldamayo ama khata uu qaldamayo ayaa ka badan inta uu saxayo ama inta uu wax hagaajinayo dadkaa maanta dee ama ummadda halaagaya ama ummadda dhan dabgelinaya waxaa laga yaaba culumo la yaqaano lagu kalsoon yahay caqiidadooda diintooda inaana waxba ka qaadan baarak allahu fiikum marka in lagu dadaalo in culummada laga qaato waayo haddii la ictimaado kitaab keliya oo aan culumo laga tago waa caqabo ama waa caaqabo waxyaabada diidaya qofku inuu cilmigii fiican ama dee martabad fiican oo cilmiya inuu gaadho baarak allahu fiikum taana in lagu dadaalo iyaduna weeyaan marka taasa fiican waayahay caaiqa afraad ama qodobka afraad ee ka mida waxyaaba hor istaagay cilmiga akhdu lcilmi cilmiga qofku inuu ka qaato can alasaaqir yani asaaqirta inuu ka qaato rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday inuu rasuulku yidhi waxaa ka mida waxyaabaha calaamadda saacadda qiyaamaha waxyaabaha dhici doona in cilmiga laga qaato cinda alasaaqir ahlu cilmiga ama culummadu hadallo kala gaargaari ku leeyin kelmaddaa markay fasirayaan cinda alasaaqir aqwaasha waxaa keenay oo sardiye wada sheegay alxaafid abu cumar ibnu cabdilbar raximah llah kitaabkiisa jaamic bayaan fadl lcilm walimaam shaatibi abu isxaaq kitaabkiisa alictisaam ayuu isaguna ku sheegayay marka almuhim yani de waxyaabo badan bay ku dhacaysaa kelmadaa sahiir waxay ku dhacaysaa dadka maxaan ku dhaha mubtadacadaa ee cilmigooda aan lagu kalsoonayn ama dee cilmigooda aanu sax ahayn ama dee waxyaabo fara badan ictimaadaya dee dadka waa loola jeedaa oo culummo fara badan way ku fasireen qofka cilmigiisu dee aanu adkayn ama cilmigiisu aanu sudnayn ama cilmigiisu aanu bislaynna culummada qaar ka mid ay ku fasireen almuhim intuba kelmaddaa dee asaaqir ama sakiir dee intuba way soo hoosgelayaan haddii cilmigiisu aanu badnayn ama dee cilmigiisa bidca ay ku jirto ama bidcaba lagu tuhmeen walow xataa ha ku fiicnaado hataa haddii ruleedha qofkuu ku fiican yahay oo fanigano dee si fiican buu u yaqaanaa naxwuhu yaqaanaa alfiyuhu dhigaa waxan buu ku fiican yahay maadaama muctaqadkiisi iyo caqiidadiisiiba laga shakeeyey oo aanu caqiidadiisu sax ahayn diintu cilmigu waa diin markaa eega oo fiiriya cidda cilmiga markaa ka qaadanaysa marka de haddii xataa tiraa waan ka qaadanaya waxaa laga yaabaa qalbigu inuu shubha ku dhacdo ama tiraa maxaa lagu haystaa ama qofka uu tacdiimeeyo qofkan mubtadacaaba yani dhibaatada ugu yar ama mafsadada ugu yar inuu qof qofkan sheekhu wax ka qaadanayo isagoona arday uu noqdo tilmiid isaguna uu sheekh u noqdo inuu u arko inuu ka martaba sarreeyo xataa haddii baadil lagu haysto ama bidca lagu haysto ama khuraafo lagu haysto inuu weyneeyaa laga yaabo oo ay la weynaato martabada shuyuukhnimada ama sheekhu inay la weynaataa dhacda taana dee culummadu siira calaami nubala alimaam dahabi waxyaabo fara badan buu kaga warramaya culummo fara badan oo weliba culumta luqadda carabida ka qaadan jirtay muctasilada iyo jahmiyada iyo ashaacirada ka qaadan jiray oo in fara badan dadka ku odhan jiray cilmiga maxay igu diidaysaan maxaa iiga xarimaysaan cilmiga naafica aakhirkiina xabaa'ishii iyo shubuhaadkoodii ayuu markii dambana ku dhacay buuli walciyaadu billaah nas'alu allah alcaafiya imaam dahabi raximahullah marka qalbiguna waa iska daciif sida salafku yidhaahdeen dee shubuhaadkuna way iska fara badan yihiin marka iska ilaali salaamada iyo ilaalinta wax lamidi ma jiraan baaraka allahu fiikum marka qofku inuu iska ilaaliyo dadka asaakhir dad baa jira iyagu ee culummaba aan ahayn laakiin culummo iska dhiga marka dadka noocaasi xataa aan dee culummana ahayn ama tacaalumku ku jiro ama dee mutacaalim iska dhigaya iyaga laftooda xataa way soo gelayaan marka dadkaasoo kale inuu qofku iska ilaaliyo dad lagu kalsoon yahay caqiidadooda diintooda mooyaane cid kastaba inaanu diintiisa u tacarudin ama inuu iska ilaaliyo marka ardayga inuu isilaaliyo xataa mushaawaratu ahli اlcilm xataa culummadu ku kalsoon yahay inuu la tashado mushaawarada ahlucilmigu ama tashaawurka dadka lala tashadaa qofkuu ku badbaadaya hadduu tashaawur sameeyo ama mushaawaro uu sameeyo dadkuu ku kalsoon yahay uu weydiiyo waxaa meel dhigtaa mise kama dhigto yani waa shay dee muhiima marka tashaawurtaana mushaawarada ahlucilmiga inaanu qof ka tegin waayo hadduu mushaawarada ka tago dee uu lumaya qofka waayahay taasina marka waxay ka mid tahay in laska ilaaliyo xataa muxaadaraadka iyo dee duruustoodaba dadka aan lagu kalsoonayn ama dee bidca lagu tuhmay ama xisbiya walciyaadu billaah inuu xataa dhegta u furo xataa inuu yidhaa waxaasay soo dhejiyena waan soo eegaya dadka qaar baa kodhanaya waan soo eegaya haddaad soo eegto oo markaa wax kugu baxsadaan bal ka warraba markaa waaya ama qofkii bidca u qaataba ama u waxliqaba qofku markaa way adkaanaysaa sida marka dambe shubhadii looga saaraa walciyaadu billah marka qofku inuu iska ilaaliyo xataa muxaadaraadka mubtadicada ama dadka ahlubidaca muxaadaraadkooda waayo waxaa laga yaabaa kelmad buu soo dhegaysanaya kelmadii baa ku dhacaysa odhanaya oo taa maxaa lagaga jawaabaya marka waxaa laga yaaba shubhadii inuu xataa u waayaba isagu jawaab inuu waaya laga yaaba marka qofku hadduu shubahaadkii qaato walciyaadu billaah dee waxaa laga yaaba inuu jawaab u waayo markaa shubho sideedii oo naqdii hadduu qaato waxaa laga yaaba in wax dambe sarifba loo waayaba marka iyaduna way dhici karta baaraka allahu fiikum marka in layska ilaaliyo dadka mubtadicada lagu kalsooneyn muxaadaraadkooda duruustooda in aad iyo aad arrintaan layska ilaaliyo arday fara badan oo ahlu sunna ah way ku degdegaan ama way ku dheereeyaan muxaadaraad dad aan laguwa kalsoonayn xataa cilmiga aan lahayn ama dee ciyaal suqnimaba lagu tuumay ama loodha aflaan buu daawadaa ama balaayu daawadaa oo aan xataa mawhuuq ba ahayn fii diinihi walaa fii caqiidatihi walaa fii suluukihi oo aan xataa culummaba u ekayn oo dee qaar ka mida iyagu ay ku leeyihin waa sheekh waa shaydaan dadka noocaasoo kale ah in xataa muxaadaraadkoodii duruustooda la tago waa shay baaraka allahu fiikum qalada qofku waxyaabahana waa inuu iska ilaaliya baaraka allahu fiikum waxaa ka mid a waxyaabaha cawaa'iqda ah diidaya qofku inuu cilmiga naafica gaadho caa'iqa shanaad cadamu tadaruj fi lcilm yani tadarujku waxaa loo jeeda qofku cilmigiinu shay-an fa shay-an inuu u qaato yani qofku hadduu dhammaan mar wada qaato dhammaan u wada dhaafaya sida culummada ahlucilmigu yidhaahdeen qofka doona jumlatan dhammaan wada doona dee dhammaanu ka wada baxaya marka bimacnaa atadaruj fi lcilmi baa la doonaya waayo haddii aanan tadaruj samayn oo cadamu tadaruj fi cilmi haddii la waayo qofkii dee caayiqaa ku dhacaysa bimacnaa dee qofku hadduu intaasoo kitaab isku furo aliktaar xataa aliktaar kitaab buu furaya kitaab weyn buu dhiganaya mid yar buu dhiganaya intaasoo fanni buu isku furaya halkan mid buu ka dhiganaya xagga mid kalu ka dhiganaya wixii lasoo iclaamiyaba xiise fiican buu hayaa marka haddee qofku nooca haddaanu wixii tadaruj u samayn fanniga uu dhiganayo hadduu fanni yahay ka mid a funuunta cilmiga waa inuu fanniga kitaab yaroo mukhtasara matni yaroo mukhtasaroo yar ayuu sheekh ka qaadanaya calaa yaddi sheekh mutqin sheekh dee mutqin oo itqaaniya buu kitaabka ka dhiganaya fannigaa dhan waxa fiican inuu kitaab ka fahmo agaadula kan yar iga daa ka weyn ugu soo daa nasaa'igan dhigtaa abu daawuudkan dhigta waxaa laga yaabaa abu daawuudka inuu dhigto haddana waxaaba laga yaaba inaanu si fiican ba u fahminba cumdatul axkaami ama kitaabka yar ee mukhtasarka yar ee mukhtasar saxiix bukhaariga matniga yar ee ibn abi jabraha ama albaciin nawawiya kutubtii cilmigii naafic ahayd isagoo si fiican baan u fahmin ama dee dadka badankoodu aad iyo aad waxa u jirta u muuqata inay kitaabka yar xaqirayaan ahlucilmiga iyo culummada dhan waxay ku aflixeen kutubtaa yarra yani mutunta yarra bay ku aflixeen laakiin wuxuu ka odhanaya kitaab weyn baan doonaya kitaabkaa weyn xataa de qofkuu doonayo waxaa ka muuqata dad fara badan oo dee aynu wada aragnay dadkaa ama kitaabkaa weyn xaadira ama kitaabkaa buuxinaya si fiican umay dhigin umay dhigan matniga cumdat alaxkaam bal matn alarbaciin annawawiya alqawaacid alarbac si fiican inaanu xafidin baa laga yaaba inaanu dhiga baxta laga yaaba kitaab weynna u xaadiraya yani waxaa ka qaldan tadarujka cilmiga baarak allahu fiikum marka haddee cadamu tadarruj fi lcilm haddaanu wixii tartiibin haddaanu funuuntii xataa hadduu isku wada badiyo xataa iktaar uu sameeyo tadarujkii bay ka qaldaysaa iyaaka waliktaar ahlucilm waxaad iska ilaalisaa iktaarka iska ilaali marka maadaama uu wuxuu dee funuun yahay oo fanni fanni uu yahay yani tusaale ahaan luqadda carabina kitaab dhigo haddii aad tusaale ahaan fanni kala raacinayso fanni yar matni yar ka dhigo laakiin haddaad isku furto ilaa afar fanni ama shan fanni waxaa laga yaabaa dihnigii inuu xataa mashquula laga yaabo marka qofku inuu mar kastaba ku dadaalo inuu iktaarka faraha badan iska daayo kolba cilmigiina uu mutaabiceeyo taasna ahlucilmigu in fara badan ayay ku dadaaleen xataa laba fanni hadduu wado dee tadaruj buu samayn karaa fanni kaliya hadduu wadana waabay fiicantao dihnigiisii iyo hamigiisii ifraad hadduu samayn idhaa fannigaasaan imaka fahmaya haddana goonna fanni kala raacinaya waxaa laga yaabaa sida uu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah fannigaa markuu itqaaniyo cid kasta ama qof kasta fannigaa uga cilmi badnaanaya markuu hamigiisa iyo niyadiisa ku soo ururiyo inuu cilmi itqaaniyo cilmigaa waxaa laga yaaba dadka muslimiinta inuu uga faa'iideeyo oo ummaddu marka ay ku anfacdo baaraka allahu fiikum markaa tadarujka ta kale culammadu dee waxay markasta ku dadaalaan qofku inuu al-usuul kutubta usuusha ah inuu qofku aad ugu dadaalo yacni kutubta yaryar ee jaamica ah ee usuusha masaa'ilka iyo dawaabidda cilmiga ama qawaacidda sharciga ah ee koobaysa waayo kutubta qaar baa dee furuucda marka u wada tacaruraysa marka al-usuul qabla alfuruuc intaanu furuucda masaa'ilka gaadhin inuu qofku ku dadaalo inuu maxaan ku dhaha markaas waayo dee qofku hadduu ku dadaalo inuu tarkiisiyo daqaa'iq almasaa'il masaa'ilka daqaa'iqda iyo furuucda hoose ugu galo isagoo masaa'ilkii masaa'ilkii muhimka ahaa qaar ka mida isagoo si fiican ba u fahmin iminka waxaa laga yaabaa cilmigii tawxiidka isagoo si fiican ba u fahmin haddaba cilmigii tawxiidka isagoo si fiican ba u fahmin ayuu ka sheekaynaya daqaa'iqda naxwaha dee waxaaba laga yaabaa wixii ka horreeyey ee dee diintiisa iyo cilmigiisa iyo ammaanadiisu ay ku xidhnayd marka qofku inuu ku dadaalo waxyaaba xataa say u kala muhiimsan yihiin de inuu dadaalo way culumtay kala muhiimsan yihiin sidaynu ka warrami doono mabda'ulculuum culuumta halku ka bilaabmaa ee dee kutubtana loo soo dejiyey rusushana loo soo saaray jihaadkaiyo dagaalkuna uu dhacay de waa macna laa ilaha illa allah tafsiiru shahaada tafsiiru laa ilaha illa allah marka qofku de waynu fahmo caqiidadii saxda ahayd tawxiidkii rususha iyo ambiyada loo soo diray manhajka rususha iyo ambiyada loo soo diray cilmigii tawxiidka tawxiid alcubuudiya inuu dee tawxiidka kala saaro aqsaamta tawxiidka marka waa muhim waxyaabahaas waxaa kaloo aada u muhima de cilmiga qur-aanka inuu fahmo macaanida qur-aanka inuu fahmo oo dee hadalkaa ilaahay waa wax ka sharaf badani ma jiraan waayo hadalkii ilahay marka cilmigii qur-aanka iyo dee macaanida qur-aanku xambaarsan yahay iyaduna dee waa shay muhima oo waxaa kaloo muhima cilmigii alxalaal waalxaraam xalaashii iyo xaaraantiina ama axkaamtii oo dee qofku waa inuu yaqaano waxyaabii axkaamta ahaa waayo culumtuna waa laba sida in badan mataa laga warramo waxna waa waxyaaba iska wasaaisha ahaa waxna waa waxyaabii qaayada ahaa ee dee maqsadka ahaa cilmiga tawxiidku waa qofka ardayga waxaa laga rabaa inuu si fiican u dhigto tawxiidka cilmiga qur-aanka iyo macaanida qur-aankana waa inuu dhigto axkaamta xalaasha iyo xaaraantana fiqiga waxa la yidhaahdana waynu fahmo kuwaas wuxuu leeyahay shaykhulislaam waa maqsuudka ama maqaasida ardayga laga rabo inuu fahmo waa kuwa waa halka dee ay umuurtu gebigaba marka daba isku biya shubanayso waa halkaa weeyaan marka qofku waa inuu intaana uu aad ugu dadaalo laakiin waxaan kalama wasaayo ama culumtii luqadii carabiga waa isticaana ama culumtii usuul fiqigii ama culumtii mustalax alxadiis usuul alxadiis waxyaabahaas waa wasayl weeye laakiin dee maqsadka la doonaya inaad fahamtaan waa inta wey baaraka allahu fiikum marka tadarujkaana inuu qofku uu ku dadaalo oo uu aad iyo aad dee xifdiga qur-aankuna inuu ka warramtan waa muhim qofkuna dee qur-aanka iyo macaanihiis inuu fahmaana iyaduna baaraka allahu fiikum waa shay iyaduna aad u muhima inuu ku dadaalo oo qofku mar kastaba xifdiga iyadu waa muhim ahlucilmiga iyo culammadu alictinaamu bilxifd waayo haddaanu dee waxbaba xafidin dee waxaa laga yaabaa culuwulhimma himo fara badan ba inaanu helin marka xifdiga culumtu dee waa xifdi weeyaan marka in lagu dadaalo si qofku dee u gaadho cilmigii waa xifdi shaykhulislaam ibn taymiya raximah allah saddex martabo ba isagu sheegay martabada fahamka martabatulfahmi inuu qofku horta waxaan fahmaba waa qodob inuu xafido iyaduna waa muhim hadda shaygu uu xifdi la yimaado waa fahanka in lagu dadaalo in wixii aad fahamto in wixii xifdina inaad ku dadaasho xifdiga iyo fahamka laba cibaarada iyo bayaankana in lagu dadaalo oo cibaarada iyo bayaankii waxay iyagu caawinayaan qofku wixii uu xafiday fahmay inuu cibaaro fiican ama fasaaxo fiican ama bayaan fiican buugu jeedinaya marka dee cilmigu waaba intaa waa mantiqi oo dee dhammaystirma marka dambe xifdi iyo fahamna uu sameeyo qofka dee fahamkiisu iyo caqligiisu hadduu fiican yahay xifdigiisuna uu fiican yahay cibaaro fiicanna wixii ku caddeeyo dee wuxuu gaadhaya martabadii raasikiinta fi lcilm ayuu gaadhay hadalkaa shaykhulislaam kitaabkiisa ikhtiyaas siraad almustaqiim almuhim marka qofku mar kastaba inuu ku dadaalo dee xifdiga fahanka fasaaxa iyo bayaan hadduu ilaahay tabaaraka watacaala siiyey inuu wixii uu fahmay xafido inuu caddeeyo ido markaa waxaad moodaa masalada xifdiga in innaka weliba dalkeenna soomaaliya dalkeennan somalilan ama cumuum ahaanba in dadku aanay masalada aada ugu dadaalin oo de waxaad moodaa si fiican waa la fahmaa laakiin dee xifdigii baa maqan walihaada waxaa laga yaaba culummo fiican oo dee in la waayo dalka dhan raasikiino oo wixiina xafidsan haddana fahn marka xifdigaa ayaad mooda inakaynugu yar fahamkeenu uu fiican yahay ode waxa laga yaaba masaalkii waa hayaa lakiin waxaad arkaysaa dee sheekh weyn oo lagu odhan karo imanka ilaa soddon sannadood buu tafsiirka dhigayay ama labaatan sannadood buu halkaa yar fadhiyay tafsiirkanuu soo dhigayay oo ilaa siddeetankii buu tafsiirka dhigayay waxaa laga yaaba wadaadkaa dhan ee intaa tafsiirka dhigayay inuu soo qaato hadduu khudbadaynayo ama meel ka jeedinayo inuu soo qaataa laga yaabaa warqaduu ka khudbadaya laga yaaba yani dadku de weyn uu qofku wax laga inu qariibsado miyaanu xataa laba xadiis xafidsanayn ama saddex xadiis miyaanu xafidsanayn ama waxaa laga yaabaa mashaa'ikhda yada mashaa'ikhlyaman ilaahay raallaha ka ahaado mashaa'ikhdayadii sheekh muqbil iyo mashaa'ikhda kale ahlu sunnaha iyo culummada kale ahlu sunna ee faraha badani ardayda waxay ku tarbiyadeeyaan xifdi bay ku tarbiyadeeyaan marka qofku de weyn uu xafido laakiin haddii matnigii loo dhigo oo kadibna uu iska tago haddana uu yimaado isagu waxbaba xafidsanayn xataa culuwulhimo fara badan ma helayo marka waa in dadka lagu tarbiyadeeyo waxa xifdigale waa lagu tarbiyadeey marka waxaad moodaa dalkeenna masalada xifdigu inuu aad iyo aad boqolkiiba boqol xifdigu waa uu yaryahay alxamdulilah salafiyiinta ilaahay ka abaalmariya asalafiyuun walxifd salafiyiinta iyo xifdigu way isku fiican yihiin marka in lagu dadaalo bal xifdiga in lagu dadaalo oo maasha allah aad iyo aad wax loo xafido oo ardayda inaan ku tarbiyadayno dee mashaaikhda salafiyiinta ee dalka joogta inay ku dadaalaan sidii xifdigaa loo samay la fahamkuu jira cibaaro fiican iyo bayaan fiicanna waa jiraan dadkana markaa in lagu tarbiyadeeyo un xifdiga un baa maqan marka xifdiga fahanka inta baynu ku dadaalno in sha allahu tacala baaraka allahu fiikum markaa tadaruj cilmiga in waxyaabaha lagu dadaalo waxaa ka mid a waxyaabaha caaiqa ama qodobka lixaad ee cawaa'iqda ka mid a cujbiga waxaa la yidhaa yani qofka waxaa ka mida waxyaabaha caaia ee cilmigii inuu dalbo diidaya yani qofku inuu galo dee cujbi ama naftiisa dee ijaab inuu galo ama dee kibirkaba walciyaadu bilah inuu qofka uu galo oo idhaa dee aad baad u fiican tahay wax kaa faham badan ama kaa xifdi badan ma jirtaba meeshaba aday kuu shidan tahay marka waxyaabaha noocaasa qofku dee dembi dembi buu ku gelay walciyaadu billah waa macsiyo waynu ognahay qofku cilmigii sharciga ahaana ma gaadhayo waayo cilmiga sharciga ahi waa nuur ilaahay tabaaraka wa tacala uu ku tuuro qofka qalbigiisa quluubta cidu doono eede addoommadiisa ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tuuraa marka qalbiga nuurkii dee ficnaa iyo dee dulumaadka cusbigan iyo quruurkan iyo kibirkan iyo isla weynida galay waxaa laga yaabaa inaanu markaa u helin martabadii sidii la doonayey ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi tilka daaru laakhira taasi waa daaru laakhira waxaanu u yeelaynaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaadan waalcaaqibatu lilmuttaqiin yani dee daarta aakhira waxaa loo yeelayaa dadka culuwan fi lard aan doonayn fasaadna aan doonayn cidhibta iyo caaqibadana dadka mutaqiintaas kale marka culuulga ama kibirka ama khalqiga inuu xaqiru iska weynaysiiyo waxa ay ka mid tahay waxyaabaha markaa cilmiga aafaadka aafaynaya ama aafaadka dee cilmiga cusbiga iyo quruurka ka mida cilmiga aafadiisu markaa ictaabkaas waa waxyaabaha markaa qofka markaa keenaya inaanu qofku cilmigii sidii la doonayay marka in qofku iska ilaaliyo nafta inuu maxaanku dha kibirka inuu qofku mar kastaba xusuusto bani aadamka daciifnimadiisa aakhiro waxyaabaha qofku inuu xusuusto ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo daar alaakhira inuu qofku markaa u xusuusto baaraka allahu fiikum waynu ognahay adilada sharciga ah axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ku soo aroortay masalada iyada ee ilaahay tabaaraka wa tacaala xadiisulqudsi ku lahaa cisiga waa izaari wlkibriyaau ridaai yani dee ilaahay baa iskale tabaaraka wa tacaala qofka ku qabsada ama kula dooda ilaahay tabaaraka wa tacala inuu cadaabayo xadiiskaana xadiis abi hurayra rawaahu limaamu muslim axaadiista xadiis cabdillahi bni mascuud radi allahu tacala canhu wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljanna jannada ma galo man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibrin yani in yar wasni in yaroo darre wax laeg oo kibira qalbigiisu qofku galo jannada ma gelo rasuulku calayhi salaatu wasalaam baaraka allahu fiikum qofku dee misraya ama kitaab yar marku dhigto dee yaanu fagad yaanu isla boodin oo dee shaykhul islaam oo kale isagoo waxaa laga yaaba dee kitaab si fiican baanu fahmin ama usulu salaasaha baanu fahmin ama kutubtii cilmigahayd si fiican u dhigin ama usuushii shareecada si fiican u koobin inuu dee sheekh weyn uu iska dhigo iyada lafteedu dee waa dhib marka culummada iyo ahlu cilmigu dee laftoodu maraatib bay kale leeyihiin maraatib ulculamaa waxaa muhima xataa qofku inuu kala yaqaano maraatib ulculamaa culummadu de way kala sarsareeyaan way kala cilmi badan yihiin way kala horeeyaan qaarba qaarba sheekh u ahaayeen marka qofku xataa waa inuu dee dadka manaasishooda iyo halkii dadka loogu talagalo xataa qofku inuu dejiyo baaraka allahu fiikum taasina markaa waa shay dee muhima waayo haddii qofkii aad ka dhigto martabadda ugu sarraysaa isagoon gaadhin dee quruurba ama ku dhacaya ama waa asbaab keeni karta qofku cujbi iyo kibir markaa dee waa inaad taqaano macrifatu maraatib alculamaa maraatibta culamada xataa waa inaad kala taqaano qofkani waa arday iminka dadka qaar ka mid a ma kala saarayaan qof maxaan ku iska dee daalib cilmi xaqiiqa oo arday rasmi ah iyo ibnu cuthaymiin baana qaar kala saareen sheekha weyn ibnu cuthaymiin ama sheekh albani ama sheekh ibnu baas raxmat ullaahi tacaala calayhim mashaayikhda waaweyn iyo waxa laga yaaba qof daalib cilmi inuu dhaa waa isku cilmi culammada waaweyn ee sacuudiga ee dee ahlucilmiga ah ee sunnaha iyo salafiyada iyo cilmiga naafica lagu yaqaano iyo waxa laga yaaba qof arday inuu simaba aanu kala garanaynba maraatibta ahlucilmiga iyo culammada taana qofku dee miskiinkiina uu halaagaya ardayga ahaa lafihiisiina waxa laga yaaba isagu inuu halaago oo dee waxaanu gaadhin inuu xataa weydiiya laga yaabo baaraka allahu fiikum marka mas'aladan macrifatu maraatib alculamaa maraatibta culummadu kalena inuu taqtaqaano caalimka rabbaaniga ee weyn ee raasiqa ah iyo dee miskiin maxaan ku dhaha waxoogaa ma garanaysaa nuur dee waxoogaa fiican helay laakiin aan martabadaa gaadhin dadka waa inaad manaasishooda iyo halkooda waa inaad tabaaraka allahu fiikum waxaa ka mid a waxyaabaha kale cawaa'iqda ah caa'iqa toddobaad isticjaalu athama qofku inuu degdegsado oo qofku uu markaba isagoo dee ama sanad ama laba sano ama saddex sano ku jiray waxa degdega laha qofku inuu iska ilaaliyo waayo qofku isagoon dee si fiican aan u jilcin inuu markaba maxaan ku dhaha ama uu bilaabo inuu fitiyoobo ama uu bilaabo inuu markaa degdega ama waxaa la ydhaha tasaruca inuu qofku aad iyo aad iska ilaaliyo bimacnaa dee markaba inaan qofku ma garanaysaa isticjaalka inuu iska ilaaliyo iyaduna waa shay qofku baaraka allahu fiikum muhima oo aanu qofku degdega wax la idhaa inaanu iska ilaalin inuu iska ilaaliyo qofku mar kastaba uu ku dadaalo inaanu maxaan ku qofku waa inuu de sabir badan cilmiga laguma gaadho biraaxati ljasad jasadka iyo naftoo dee raaxasti laguma gaadho waxaa lagu gaadhaa sabir fara badan oo dee dalabka cilmiga la dalbayo musaabaro badan iyo sabir fara badan bay doonaysaa musaabaradaa dee cala dalab uu qofku dee cilmiga ku dalbayo inuu maxaanku idhaha uu u kaadiyo oo aanu degdegsan ayaa iyaduna muhima baaraka allahu fiikum markaa taana inuu qofku degdega faraha badan inuu iska ilaaliyo uu u kaadiyo oo yidhaahdo bal cagaha u dhig oo wixii aanu ku degdegin iyaduna waa muhim uu dulqaato faqriga xanuunka masaa'ibta waxyaabaha ku dhacaya inuu de qofku dulqaato haddaanu dulqaadan dee cilmina gaari maayo camalna gaari maayo dee cilmi naaficana ma gaari marka degdega isticjaalka amaradu waxaa ka mid waxyaaba cawaaqda waxaa kaloo ka mid waxyaaba cawaaqda dunuwul himma qofka himmadiisu inay markaa dee sokayso yacni qofka himmadiisu waa inay sarrayso oo dee meel sare inuu gaadho inuu ku dadaalo inuu meel sare gaadho bimacnaa dee qofka horta naftiisa ayaanu xaqirin qofka ardayga ah naftaada waxba ha xaqirin waayo qofku dee hadduu haddana naftiisa xaqirana iyaduna waa dhib kale marka qofku inuu culuulima bimacnaa uu niyadda ku hayo inuu gaadho martabada culummada waaweyn ee kibaar ahlalcilm martabadoodo kale inuu gaadho inuu ducaysto oo dee isticaanada iyo lujuu ilallahi tabaaraka watacaalana qofku waa uu ku gaadhaya haddaanu qofku isticaano iyo gargaar ilaahay tabaaraka watacala aanu weydiisanna dee ilaahay tabaaraka watacala qofka halkuu doonayo ma gaadhsiinay marka taasna waa macruuf culuwlhimma kutub bay ahlucilmigii culammadu ka alifeen culuwlhimma oo tusaalayaal iyo siyarkii dadkii ahlucilmiga ahaa iyo siday ahaayeen taana culammadu in fara badan ayay markaa ay ka alifeen marka waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha muhimka ah ama waxyaabaha dee nasaaixda ee qofku inuu ku dadaalo ardaygaahi qofku ardaygaahi inuu mar kastaba cilmiga naafica ah inaanu dayacin bimacnaa dee dayacadda cilmiga haddaanu fawaa'iddii ama masaa-ishii cilmigeed haddaanu qoran dee qofku dayacaya marka qofka ardayga waxaa ka mid a waxyaabaha dee muhimka ah nasaaixda ah ardaygu inuu ku dadaalo fawaa'iddii masaa-ishaynu qorto xadiiskii abi hurayrata radi allahu tacala canhu abi hureyra wuxuu yidhi ma jiro nin ka mid ah asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo iga xadiis badnaa ilaa maa kaana min cabdillaahi bni camr bn alcaas waayo wuxuu ahaa fainahu kaana yaktub wuu qori jir niman qori jir marka dee masalada kitaabada qofku masaa-isha cilmiga ah iyo fawaa'idda shawaaridda ee kala yaacaysa ee ka soconaysa inuu qofku taqyiidiyuu qaydaa waa shay muhim haddii kale cilmigu u dayacaya wuxuu leeyahay alimaam shacbi shay haddaad maqasho qor xataa walow filxayd xataa ama gidaar ama ha ahaatee waa inaad maalun wixii faa'iide ah waa inaad ku qorto wuxuu leeyahay salafkii saalixa rag ka midii haddaana kitaaba iyo qoritaan aanu jirin dee waxba maanaan xafidnayn xataa markaa imika kutubtaa dhanee dee la qoray tadwiinkaa la sameeyey ee sunnahayna loo soo qoray tadwiinu sunna dee bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud midnimay soo gaadheen marka haddaana kitaaba qofku fawaaidda cilmiga ah haddaanu qoran qofku dee uu dayacay marka in mar kastaba lagu dadaalo kitaabada lowla alkitaaba waxba maanaan xafidnayn bay yidhahdeen marka dee qofku masaa-isha weliba ama dee masaa'ilka aanu maqal ama masaa'ilka markaa ugu horaysa oo kale ru'uusulmasaa'il ra'sigeeda in qofku dee qortaa marka masalada kitaabada iyo masaa-isha in la qortaa fawaa'idda muhimkaa iyaduna waa shay muhima weeyaan baaraka allahu fiik waxaa kaloo muhima qofka ardayga ah maadaama cilmiga dee naftiisa uu aad ugu dadaalayo inuu ku dadaalo muraacaatu xaqa nafs naftana haddana inuu de xaqiida siiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ina linafsika calayka xaqa yacni naftaadu xataa xaq bay kugu leedahay markaa masalada dadka qaarkood markuu weliba cilmiga aad ugu mashquulsan yahay xalqad kale ilaa xalqad kale min machad haddana machad kale min sheekh ilaa sheekh uu aad u dadaalayo yacni waxa laga yaaba siduu u dadaalayo inuu ama dee dhibaato ku dhacdo ama si degdegaba cilmiga uga baxo haddana marka qofku yacni naftanna ama dee xanuunba qaado markaba marka ahlu cilmigu mar kasta waxaa ka mid a nasaaixda xaqu nafsi haddana in la ilaaliyo haddii dee leyl iyo nahaar ku mashquusho cilmigii naafica ah oo naftan aanad saacadna seexin saaca wa saaca marmar aanad wax dhegaysan mar darsi mar nafta aanad seexin nafta in la ilaaliya xaqu nafs iyaduna waa shay muhim waayo dee waxa caaqibuu kugu noqonaya haddii ama marad uu kugu dhaco marka qofku inu mar kastaba ku dadaalo xataa xagga sixada iyo caafimaadkiisana inuu dee ardaygu ku dadaalo siduu ula socon lahaa xataa muraacaatu xaqa nafs waxay ka mid tahay nasaaixda tuujiyaadka ahlucilmi waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha ahlucilmiga nasaaixda ku naseexeeyaan qofku cilmiga marka uu dalbayo waa inuu dalbo fii xaali ictidaal marka naftiisu yani misaajkiisu abiicigiisu markuu caadiga waa inuu misaal ka dhigeysto haddaad masle dhegaysanayso ama cilmi aad duubayso ama wax qoranayso ama wax dhiganayso qofka dabiicadiisu waa in caadi tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii diido ninka qaadiga wax xukumaya inuu xukumo isagoo cadhaysan waayo qofku hadduu wax xukumo isagoo cadhaysan tasawurkii masalada la tasawuranayay uu eegayey dee tashwiish baa jira waayo fikradda ama caqliga ama dihnigu mashquul hadduu noqdo waxaa laga yaaba masalada sheekhuu sheegay haddaad cadhaysanta oo kale inaan si fiican u fahmin xataa hadduu qofku murugaysan yahay wax ku dhacaan waayo qofka xaalaad nafsiya ku dhacda marka qofku xaalaadka noocaasoo kalea ama aad ba ugu faracsan yahay waxaa laga yaaba waxa sheekhuu sheegayo tilmiidku inaanu si fiicanba u weelayn ama sheekhu jumlada hore uu sheegay inta dambe uu ka xafido si qalada ugu sheego oo uu qalad ka galo cala sheekh iyaduna aad bay u dhacdaa ama a'immada ama mashaayikhda ama shuyuukhda inuu qalad ka galo way dhacdaa marka qofku markuu cilmiga dalbayo in ictidaal misaajkiisu inuu mar kasta qofku uu caadi yahay waayo dee nadarka ama baxiga ama masaa'ilka la fiirina la eegayo dee tasawurkaaga caqligaaga waa inuu caadi yahay haddii markaa mashquul uu jiro kale oo qofka ku yimi sida dacadadoo kale iyo qofku waxay diidaysaa tasawur markaa dee qofku cadhadaasi oo waxyaaba qofka markaa dhaawacaya ee markaa cilmiga diidaya marka waxaa kaloo ka mid ah qofku markuu yani dee cilmiga uu dalbayo inuu sameeyo tarawi yani bimacnaa tahabut mar kastaba masaa'ilka inuu iska hubiyo tahabutka fi alab alcilmi waxaa loola jeedaa de bimacnaa alqowlu cala allahi biqayri cilmi yani qofkii ardayga ahaa ilaahay inaanu ka sheegin ama rasuulka aanu ka sheegin waxaanu cilmi u lahayn ama dee ardaygu mar kastaba inuu badiyaba allahu aclam waxaana aanad garanayn maa laa taclam allahu aclam nisfu lcilm waayo haddaad ku tira allahu aclam dee waa si fiican buu qofku asiibay waayo caalim niskii ayaa fasaadiye adyaanta kama qaala shaykhu lislaam yani caalimniskii ayaa adyaanta fasaadinaya jirkana waxa fasaadiye buu ihi nisfu abiib dabiibniskii ayaa abdaantii jirkana fasaadiye marka de haddii qofku aanu caalim ahayn waxaanu cilmi u lahayn inuu yidhaahdo allahu aclam waayo degdeg aanu ku degdegaya marka tahabut ama tarawi fara badan iyadoo inuu ku sameeyo fii alabcilm yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aankaa lagu soo dejiyey waxaa la soo dejiyey qur-aanka mufaraqan xikmaduna waa maxay in macluumaadkan lagu tahbiitiyo qalbiga nebiga calayhi salaatu wasalam wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaas calaa mukfin yacni marka calal kolba dee aayad qur-aanku mar keliya adduuda rasuulka lagu soo wadajin lahaa dee dadku si kolba shay aad umay fahmeen kolba masalo kolba masalo kolba markaa tahbiitkaa qalbiga sugitaankaa la sugaya dee waa muddo dheer bay markaa doonaysa marka qofku inuu aad iyo aad tahabut tarawi badan oo dalabulcilmiga ana inuu sameeyo iska ilaaliyo waa sidaa ama waa sidaa inuu qofku aad uu iskaga ilaaliyaduna waa shay markaa aad iyo aad u muhima oo qofku inuu ardaygu sidaasoo kale masaa'ilka aan faa'iido fara badan ku jirin inuu mar kasta raacraaco ama uu dee magaranaysa maxaa la ydhaha masaa'ilka dee shawaabka ah iyo masaa'ilka qaraa'ibta ah iyo masaa'il dee aanay dadkuna u baahnayn inuu dadka weydiiyaduna laga fiicay imaamu axmed alimaam abu cabdillaah ninba u yimid wuxuu weydiinayay yaajuuj iyo maajuuj buuhi iga sheekeen ma muslimiin baa mise muslimiin maaha marka dadka qaar baa ka odhanaya niyow yaajuuj iyo maajuujkaasi rasuul miyaan loo dirin maxay ahayd magaalay ahaayeen markaa wuxuu yidhi imaam axmed miyaad koobtay cilmigii oo dhan xataa aadi weydiisa yaajuuj iyo maajuuj baan isla taginhe horta miyaad koobtay cilmigii o dhan yacni de intaasoo masaa'il oo de ka muhiimsan baa jirta intaad yaajuuj iyo maajuuj iyo muslimiinba qaarba kodhan ma rasuul baa loo diray rasuulkaa loo diray mijin buu ahaa mise insi buu ahaa muxuu ahaa allahu aclam ilaahay baa garanaya laakiin dee masaa'ilka ummaddu u baahneed ee xaajatu nnaas ee caqiidadeenna iyo diinteenna iyo tawxiidkeenna iyo ummadduba ay ku xidhnayd waxaa laga yaaba inaanu koobin sheekha la yidhaa alimaam alqaraafi wuxuu ka mid yahay culimmada waaweyn ee madhabka maalikiyada masaa'ilka qaar ka mida yani de qofku la yaaba yani qofku dee masaa'ilka qaaba markuu ku dheeraado intaasoo sannado odhanaya masalada weli ishkaal bay kaga jira waa culimmada waaweyn ee madhabka maalikiyada masaluu ka warramaya masaladii jamca imsaa ugu yar masalada aqaluljamci waa masaa'ilka usuul fiqiga lagu sheego waxaa ku jira ilaa koob iyo toban madhab ama ilaa labiyo toban qowl baa ku jira jamca maxaa ugu yar markaa shawka imaam qaraafi uu ku dheeraaday inuu rajaxo aqwaashiibuu aad ugu dheeraaday wuxuu leeyahay sheekhii ka warramayey inna lahu naxwan min ishriina sana labaatan sannadood ayuu masalada aqaljamci kolba kusoo celceliyaa muu helin ama muu taxsiilin wax jawaaba yacni aqaluljamciga maxaa dee ugu raajixsanaya qowlka ugu dhow ilaa labaatan sannadood baa laga yaaba masalada inuu ku washo ama ku dheeraado aqalu aljamci yacni dee marka qofku waxaa laga yaaba wax weyn oo fara badna kuma xidhna haddana laakiin dee baaraka allahu fiikum marka qofku inuu ku dadaalo wax dee ummadda anfacaya in cumrigiisa uu ku dayaco waxyaabo kale ama masalo yaro iska fudud inuu ama soddon sannadood ku dayaco marka qofku inuu ku dadaalo waxyaabaha dee ummadda markaa anfacaya inuu ku dadaalo baaraka allahu fiikum ardayga inuu iska ilaaliyo inuu raacraaco rukhsa alculamaa yacni culummadu sheekh baa dee masalo ku qaldamaya culummadu madhabu ahlu sunna waljamaaca waana asiibaan dee waana gafaan waana ijtihaadaan marna u asiibaya marna u gafaya marka dee culummadu waxaa dhaclaa sallaadka culimmadu leeyihi marka culummadu sallaadka hadduu sheekhu siibto bimacnaa qofku inaan rukaska faraha badan aanu odhan hadduu wadaadkana adkeeyey wadaadkaa kale aan soo weydiinaya wadaadkaa kalena maxaanku idhahda wax kaloo ahriyay mee kaa kale soo weydiiye haddana oo rukaska culummada inuu raacraacaa dee ardaygu taana waa inu iska ilaaliyo ardaygu inuu ka fogaado waxaan anfacayn dee inuu iska ilaaliyo waayo dee waxa maa laa yanfac waxaan anfacaynba oo rukhas alculamaa inuu mar kasta qofku dee inuu iska ilaaliyo baaraka allahu fiikum marka masaladaana rukaska culammada inaan qofku waxba raacraacine inuu qofku ku dadaalo wixii daliil kaleun inuu qaato wixii adilo la waayana inaad iskaga tagto baaraka allahu fiikum sidaasoo kale waxaa kaloo ka mid a nasaaixda mujaanabatu taqliid yacni qofku inaanu muqallid noqon bimacnaa muqallid hebel baa yidhiyo hebel miyaad ka cilmi badan tahay imka qaar baa ku odhanaya hebel baa fitiyoodo hebel miyaad ka cilmi badan tahay dee taas waa jaahilnimo yacni masaladu maaha hebel waad ka cilmi badan tahay iyo hebel hebel iyo fulaan fulaan maaha hadday noqoto hebel adna hebel ka weyn baan kuu keeni dee wuxuu rijaal bay noqon oo hebel iyo hebel hebelna ka warran kaa kale ka warran ilaa way soconaysaa marka hebel ka warran ka warran dabaqadii ka horraysa ka warran haddaad tiraa hebel baa yidhi hebel ka weyna ka warran marka qofka ardayga ahi weliba dee taalibulcilm qofka dalbaya alculuum salafiya qofka taalibka culuum salafiya ama dee aahaarta ama sunnaha doonaya taqliidka uu iska ilaaliya asalafiya waltaqliid way iska soo horjeedaan salafiyada iyo taqliidku iska soo horjeedaan ha odhan hebel baa yidhi dee waa inaad tidhaahdo baaraka allahu fiikum maxaa u daliila ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu idhi maada ajabtum almursaliin yani qofkii da waxaa la weydiinayaa rusushii iyo ambiyadii iyo dalaaishii iyo adiladii baa lagu weydiinaya laakiin aqaawiishii qowlkii hebel hebel baa yidhi shaafici baa yidhi shaafici rasuul mu ahayn imaamu maalikna rasuul maaha imaam axmed imaam a'immada iyo culummadu ilahay raalliha ka ahaadeen dee rasuul la soo diray maaha rasuulku waa moxamed bin cabdillaah muxamadiyiin baynu rasuulkan raacaynaa calayhi salaatu wasalaam culummada iyo ahlucilmigula maraatib iyo dee taqdiir iyo weynaan culummadooda cilmigooda iyo culuumtooda waynu ka faa'idaysana ilahi raalliha ka aada laakiin waa inaad ogaato haddana waanay asiibi karaan waanay gafi karaan in badan bay haddana taqliidka laftooda diideen oo idaa saca alxadiisu fahuwa madhabi xadiisku hadduu ansaxo iyo soo sheega waa xadiiskaasaan qaadanaya waar xadiiska haddii la helo waar xadiiska qaata masaladaana dee taqliidka in badan bay ku dheeraaday alxamdulilah marka waa inaad iska ilaasa waxa taqliidka la ydhaha mujaanabatu taqliid qofku mar kasta waxa taqliidka la ydhaha inuu baaraka allahu fiikum uu aad iyo aad masaa'ilkaana uu iskaga ku dadaalo qofku da itibaac diinteennu waa itibaac waa la raacaa diintana lama ibtidaaco de qofku wuxuu iska ibtidaacayo ama uu dee dejinayo ra'yi iyo waxay la tahay iyo wuxuu anigu u malaynaya iyo caqli maaha diintu waa itibaac marka maadaama diintanu itibaac tahay inuu qofku ku dadaalo itibaac waxa la yidhaha waayo de hadduu qofku qof weyneeyo qalbigaaga weynaane tacdiimu rijaal ragga ha weynaynin waa inaad tacdiimiso sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheekhii weynaaye alxaafid ibnu lqayim sheekh weyn oo ka mid ah culammada xanaabilada waa abu ismaaciil alharawi waa min akaabiri culamaa alxanaabila culummada xanaabilada madhabka waa ragga ugu waaweyn buu ahaa marka kitaabka madaarij saalikiin markuu dee tacliiqinaya kitaabkiisii manaasila saa'iriin bayna iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin markuu ka warramayo ayuu sheekhu meel dhex fadhiistu ku qaldamay marka ibnulqayim baa tasxiixinaya markuu masaladii ka warramay inuu dee sheekh weyn yahay laakiin inuu qaldamay ayaa wuxuu ihi sheekha waanu jecelnahay xabiibnu ilayna sheekhu waa xabiib waanu jecelnahay sheekha laakiin alxaqu axabu ilayna minhu hase ahaatee xaqaanu kasii jecelnay sheekhu waa sheekh ayagii laakiin dee haddana xaqaa ka weyn sheekh allahu akbar mar kastaba sheekha iyo xaqa xaqaa weyn sheekhaaga shaykhulislaam ibnu taymiya ama imaamu axmed ba ya imaamu axmed waa dadka dadka ugu cilmiga badnaa sunnaha rasuulka iyo imaamu shaafici yacni iyagoo dee sunnaha iyo cilmiga ugu oo sunnaha aad u yaqaanay iyo dee madaahibta iyo maqaalaadka iyo firaqa iyo dal iyagoo yaqaanay ayaa haddana qofku dee waana casiibi karaa haddana waa difi karaa haddana marka qofku waa inuu taana ogaado marka qofku mar kastaba inuu yidhaa xaqa ayaa qofka ka weyn marka taana de qofku wuxuu noqonayaa shakhsiyad jirtuu noqonaya marka taqdiis alashkhaas inuu qofku sheekha weyneeyo waa ariiqa suufiya waa ariiqadii suufiyadee mubtadacaay yacni qofkaa bimacnaa sheekhan baa lowi oo waxa laga yaaba nusuusta iyo adilada sharciga ah alnusuusu sharciya qaala rasuulu llah qaala allah cilmigu waa qaala allahu qaala rasuulu qaala saxaabi yani cilmigu waa qaala allah qaala rasuuluhu qaala saxaabi marka qofku maadaama uu gafi karo inuu ku dadaalo isagu adiladana inuu baaraka allahu fiikum uu ku dadaalo iyaduna waa shay markaa muhima baaraka allahu fiikum culumta dee mabda laga bilaabay iyadoo soo sheegnay mabda lculuum cilmiga halka laga bilaabaa sida markuu ugu horreysa waa cilmiga tawxiidka markaa lagu dadaalo weliba culuumta tawxiidka sidii qofku u dalbi lahaa ama dee qofku culuumta tawxiidka u dhigan lahaana in aad iyo aad loogu dadaalo kutubta ictiqaadka ee ahlu sunna waljamaaca ee culammadu alifeen kutubta aad waxa u naafica shaykhulislaam moxamed bin cabdilwahaab ama usuul alaasa alqawaacid alarbac almasaa'il aljaahiliya kashfu shubahaat kitaab atawxiid waa kutub baraka yacni khayr iyo baraka fara badan bay xabaarsantay umad fara badan baana ku intifaacday caalamka kutubta shaykhulislaam ibnu taymiya aad iyo aadka loogu intifaacay kutubta ibnulqayim kutubta mashaayikhdeeni sheekh albani ilahi raallah ka ah kutubta sheekh muqbil bin hadi alwaadici kutubta sheekh saalix fawsaan kutubta sheekh ibnu baas ibnu cuthaymiin mashaaikha dacwa salafiya mashaaikhdaasoo dhan kutubtooda sunno fara badan iyo cilmi fara badan baa ku sugan ta kale caqiidadooda iyo diintoodana waa lagu kalsoon yahay marka qofku dee qof aanu garanayn xataa ama dee cilmi fara badan abu hebel baa la dhaa abu fulaan abu fulaankaasi muxuuha yani waxaa laga yaabaa dee dadka qaar kamid inay cuskadaan dadaani wuxuu yahayba aan la garanayn marka baaraka allahu fiikum in lagu dadaalo kutubta cilmiga weliba alctinaa bikutub lmutaqadimiin yani ardayga waxaa loogu naseexaynaya kutubta mutaqadimiinta weliba inuu ku dadaalo yani kutubtii dee mutaqadimiinta hadalkooda uu yaryar yahay haddana dee barako fara badan iyo macno weyn ayaa haddana xambaarsan yihin marka alictinaa bikutub lmutaqadimiin kutubtii hore in mar kasta aada loogu dadaalo kutubta mutaahiriintaba dee qaar fara badanoo naafica ku jira laakiin alictinaa bikutub lmutaqadimiin iyadana masalada kale muhimka ardaygu inuu ku dadaalo alictinaa bilkutub ardayga waxaa laga rabaa mar kasta kutubtan inuu iibsada laga rabo oo yani dee ardaygu maadaamuu daalib cilmi yahay dee alaabtiisu qof kasta alaabu leey ka najaarka ahi dee alaabta najaarnimadu iibsada ka wastaadka alaabtii wastaadnimadu iibsada yani maadaama qofku dee cilmiga uu dalbayo waa inuu ardaygu ictinaa ama iqtinaa ku sameeyo kutubta cilmigana waa inuu ku dadaalo iyadana mar kastaba inuu ardaygu iibsado alictinaa bilkutub ta kale markuu kutubta xataa iibsanayana mushaawaratu ahli lcilm yani dadka ahlucilmiga ah ama dee culummadu ku kalsoon yahay inuu mar kasta sac weydiiyo kitaabkani ma kitaab saxa oo waa lagu kalsoon yahay mise waa kutubta culammadu ka digeen ilaa kutub fara badan baa jirta xadara minha alculamaa ahlu cilmiga iyo culammadu mar kastaba ay sac ka digaan oo dee caqiido khuraafo wax faasida markaa xambaarsan baaraka allahu fiikum marka qofku mar kasta inuu ku dadaalo kutubtii mutaqadimiinta inuu ku dadaalo kutubta kale lagu kalsoon yahay saxdaana inuu dee qofka daalib cilmiga inuu ku dadaalo iyaduna waa muhim waxaa kaloo muhima ardaygu waqtigiisa inuu ka faa'iidaysto alistifaada min alwaqt rasuulku calayhi salaatu wasalaam nicmataan laba nicmo dad fara badani dee way ku khasaaraan sida qaalibka ah waa caafimaadka inta u haysto iyo dee maxaanku idhaahdaa faraaqa u haysto waqtigaa iyo dee caafimaadka inuu ka faa'iidaysto rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibni cumar waa ka garabka qabtay yidhi adduunyada waxaad ahaataa sidii qof musaafir oo kale aw caaqiru sabiil yani qofku marka hadda adduunyada laguma baaqi noqonayo waa meel qofku intuu soo galo uu haddana ka baxayo hadduu labaatan sannadood konton sannadood lixdan sannadood toddobaatan waabay yar tahay qof toddobaatan dhaafa sida rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam acmaaru ummatii ummadda cumrigeedu waa inta udhaxaysa lixdan ilaa toddobaatan way yar tahay cidda dhaaftaa buu yidhi calayhi waa xadiis saxiixa marka dee cumriganu iska kooban yahay marka qofku waqtiga inuu ka faa'iidaystaa dee baaraka allahu fiikum muhim intaanad xanuusanna ka faa'iidayso intaanad mashquulinna ka faa'iidayso intaanad weynaanna ka faa'iidayso qofku marka inuu ku dadaalo inuu dee waqtigan soconaya afar ilaa tanka saac inuu sida qaalibka u ka faa'iidayso ta kale ardaygu inaanu kolba meel u cararayn mulaasamatu sheekh inuu qofku horta laasimo sheekh baa iyaduna muhima qofku haddaanu sheekh laasimin oo min sheekh ilaa sheekh halkan uu ka cararay laba cusho haddana wadaadkii kale haddana tii kolba meel uu cararo yani dee qofku qofkaasi ma faa'iidaysanayo ama qofku dee uu noqdo qof fudud qofkaasi ma faa'iidaysanayo marka qofku waa inuu sheekh laasimo uu la tashado kitaabku dhiganayo kaanu dhiganayn malcaamadu gelayo taanu gelayn qofkaasi ma saxba mise sax maaha ma lagu kalsooyo mise laguma kalsoono baaraka allahu fiikum marka qofku sheekh inuu laasimaa oo dee culumo oo uu laas